Gudoomiyaha maamulka degmada Baraawe ayaa kormeeray wadada isku xirta garoonka diyaaradaha degmadaas ilaa magaalada taas oo lagu wado dhisme laami ah oo dhererkiisu gaarayo ilaa toddoba kiilomitir. Wadadan laamiga ah oo dhowaan la dhagax dhigay dhismaheeda ayaa ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Baraawe. Cumar Sheekh Cabdi gudoomiyaha degmada Baraawe ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha wadada laamiga ah ee uu kormeeray.
runtii la rabo in maanaa magaalada laga hirgeliyo ee wadada laamiga ah shaqooyinkii maalmahan ay socotay ee, maadaama maanta annaga maamul ahaan waxaan u koorgalnay sidii oo maanaa shaqadii habsam u socodkeeda inaan maanaa annaga ka warbixinno aan maanaa soo ogaanno alxamdulilah waa- waana ilaahay waxaa noogu fududay waxaan tagnay maanaa elboorka ilaa iyo maanaa meelo u dhow maanaa waxaan soo ogaanay laamiga iyo shaqooyinka maanaa ay socdaan har ahaantii ee la rabo in oo maanaa oo laamiga saxda ah in laga bilaabo magaalada gudaheeda dadka shacabka shacab weynaha oo hareeraha maanaa la rabo maanaa in maanaa marshabiidyada maanaa laami laga hirgeliyo waxaan maanaa ugu digaynaa inay maanaa ka ag fogaadaan maanaa meelaha la rabo in marshabiidyada maanaa ay koraan ee la rabo in maanaa laamiga laga hirgeliyo danta guud aa runtii maanaa wax walba maanaa loogu darbidaa gurigii uu ku dhex jiro maanaa waddo uu ku dhex jiro waxaan ku caddaynaynaa in gurigaas oo maanaa oo loogu imaan doono nan la jebin doono maadaama maanaa dan guud oo laga hirgelinayo oo maanaa oo wadda oo laami ah Ee, waxaan kaloo maanaan dadka shacabka ugu digaynaa maanaa hareeraha oo maanaa wadooyinka ay rabaan inay guryaha ay ka dhistaan laga bilaabo saacan wax guryo oo laga dhisi kara maanaa ma lahan meeshaas waxay maraysaa waddaay maraysaa qofkii ku imaado gurigiisa in oo maanaa waddadaas ay ku soo aadana ha u dagaalamin ha doodin doodna ha ka samaynin keli waxaad oggolaataa danta guud ee dadweynaha ama shacabka dowladda ay waddo intaas maana ogolaaw waxaan kaloo maanaa u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee runtii maanaa oo oo u kuurgaday sidii oo maanaa caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee maanaa ugu hirgeli lahaa waddada laamiga oo saxda ah annagana tan maamul ahaan runtii maanaa waxaan ku leenahay madaxweyne jazaakum allahu khayran jazaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo mana hawsha maadaama laamiga mana maanta oo baahida ugu mana hore oo mana laami noo ahaa waxaan taas waan kaaga mahadcelinaynaa Dadka degan hareeraha wadada laamiga ah ee dhismuhu ka socdo ayaa loogu baaqay inay ka guuraan goobahaasi sidoo kalena dadka guryaha dhisanaya ayaa looga digay inaysan dhisan meelaha wadooyinka u dhow